sida aad warkayaga ku maqlayseenba mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta si aqlabiyad leh waxa ay ku ansixiyeen xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon fadhiga maanta ee baarlamaanka waxaa goobjoog ka ahaa axmed xasan colaad oo warbixintan goor dhoweyto muqdisho mudanayaasha baarlamanka dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya ayaa maanta si aqlabeed leh u ansixiyey xukuumadda cusub oo dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid mudanayaasha oo maantai la hor keenay golahan wasiirada ayaa ugu horrayn waxaa codsi u jeediyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulankii maantay baarlamanka ka qayb galay kana codsaday mudanayaasha baarlamanka inay xukuumaddani ay meel mariyaan inkastoo saxaafadda dibajoog ay ka ahayd codsiga madaxweynaha markii baarlamanka oo u jeedinayey intaasi kadib ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon ayaa xukuumaddiisa waxqabadka ay ku shaqayn doonto u soo bandhigay mudanayaasha baarlamanka una akhriyey waxaana ka mid ahaa waxyaabihii halkaasi uu ka jeediyey kow qorshaha dowladda ee arrimaha gudaha sugidda amniga iyo xasilinta dalka haddii eebba idmo waxaannu dib u dhisi doonnaa una tayayn doonnaa hay-adaha amniga qaranka ee kala ah ciidanka xoogga dalka ciidanka booliska ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaannu xoog iyo xeeladba kula dagaalami doonnaa argagixisada iyo xagjirnimada waxaannu wax ka qaban doonnaa burcadbadeednimada iyo sababaha keen ra-iisul wasaaraha kadib mudanayaasha ayaa isla dhex maray in codka kalsoonida loo qaado xukuumadda waxaana arrintaasi ka hadlaya mudane xasan abshir faarax oo codsigaasi soo jeedinaya waa dhegaysanay baray ministarkii iyo xukuumaddii uu keenay liiskii barnaamijkiina waa waa inoo akhriyey si tafaftiran ayaana hubtii oo kooban baana barnaamijka loo soo bandhigay waxaa weeye mudanayaal marwooyin yaynaan wakhti iska qaadin aan codsigii madaxweyneha tixgelinno aan tixgelinno
guddoomiyaha baarlamanka brofesor maxamed cusmaan jawaari ayaa mudanayaasha la hadlay wuxuuna sheegay in xukuumadda codka kalsoonida loo qaadayo waxaa cod baan gelinaynaa kalsoonidii xukuumadda in la siiyo imisa su-aashii fiirsada gacantan ha taagnaanta ilaa laga tiriyo xildhibaan miis iska kici karaa ma jirto ilaa aan tirada xidhno min fadlakum ilaa oo laga soo tirada natiijada soo baxayna cid hadli karaysa ma jirto halan layweydin maayo nuqta nidaam layweydin maayo ilaa tirada aan helo imisa ogol xukuumadda maanta hortiina keentay barnaamijka in aad kalsoonidii siisaan oo si ay ku ansaxdo soo tiriya soo tiriya hal hal igu soo tiri gacmo ayaana dejinin ilaa tirada aan dhammayno min fadlakum raalli ahaada gacanti aana dejinin ilaa aan tirada ogolaano codka kalsoonida markii la qaaday kadib waxaa natiijadii ku dhawaaqayaa mar kale brofesor jawaari
waxaa goobjoogaa sida haddaan idinku sheegay tirada xaadirka ah tirada xaadirka ayaa laba boqol iyo shan iyo labaatan saan idin sheegay waxaa ogolaaday laba boqol iyo sagaal iyo toban waxaa diiday saddex waxaa ka aamustay saddex
markii ay dhammaatay natiijadii ansixinta xukuumadda cusub waxaa u mahad celiyey ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon mudanayaasha baarlamanka mudane guddoomiye mudanayaal waxaan halkan u istaagay inaan si buuxda uga mahadnaqdo kalsoonida aad isiiseen ee boqol iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan ay laba boqol iyo sagaal iyo tobanka xildhibaan ay u muujiyeen inay ku kalsoon yihiin barnaamijka dowladdayda iyo xubnaha dowladdayda si buuxda baan idinkaga mahadnaqahayaa waxaan sidoo kale u mahadnaqahayaa saddexdii idiiday iyo saddexdii aamustay waxay calaamad u tahay in baarlamaanka soomaaliya ay ka dhex shaqayso dimuqraadiyad waa calaamad fiican waa calaamad ay ka dhex muuqan kadho isbeddelka aynu u taagannahay iyo inaanun horay u soconno axmed xasan colaad v o a muqdisho haddaba xubnaha golaha baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansiyay xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid xubnaha golaha ayaa maalmahanba ku kala arrinta duwanaa meelmarinta xukuumaddan cusub maxaa haddaba maanta suurtogeliyey in mudanayaasha baarlamaanka ay oggolaadaan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare saacid waxaa arrintaasi falanqaynaya cabdi diirshe oo faaqida arrimaha siyaasadda madaxna ka ah urur la yidhaahdo somaali canadian diaspora alliance oo ka dhisan waddanka canada cashe ibraahim aadan cashicuud oo washington joogta ayaa ku waraysatay khadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka canada muddo dheer ayaa la sugayay in maaragtay la ansixiyo golahan wasiirada maantay ansixintaas runtii waxay ay tahay tallaabadii ugu horeysay hore loogu dhaqaaqi lahaa waxaanan u arkaa inay tahay arrin aada iyo aada u wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay wada sugaysay si loo bilaabo shaqadii ummadda hortaallay cabdi diirshe waxaan ogeyn in maalmahanba golaha baarlamaanka xubnaha ku jira inay ku kala qaybsanaayeen ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare saacid maxaa hadda suuro geliyey baad isdhihi kartaa in xukuumadda maanta ay ansixiyaan golaha baarlamaanka marka ugu horreysa horta waanan xusnaa waxa la isku haysto maxay tahay oo looga soo horjeeday dadka qaarkood ay u leeyihiin horta qabqabsi ayaa jira qabqabsigaa salkee ka imanaya marka sidaan wada ogsoonnahayba dalka waxaa ka dhacay burbur burbur aada u weyn mid dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid bulsho oo keentay ummadda soomaaliyeed inay dhaawacanto wadajirkoodii waayadan dambena ay socotay in ummaddu ay ku kala qaybsanayd qabiil kooxaysi diineed iyo maaragtay isheg faragelin dibadda ah oo joogto ah oo sii weyneynaysa inay jirtay isqabqabsigaan marka wuxuu uu runtii ka turjumayay kala qaybsanaanta ummadda soomaaliyeed dadka qaarkood ayaa waxay ku doodayeen oo ay lahaayeen annagu haddaan nahay reer hebel kama dhex muuqano golahan wasiirada marka uma aragno dawladdan inay maaragtay annaga ay namatasho waxay maaragtay muujinaysaa marka ansixintii maanta la ansixiyay wasiiradaas waxay kutusaysaa in is-afgarad uu dhacay oo meeshaas hore looga socday sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in qaar ka mid ah xubnihii golaha baarlamaanka ee iyagu dhaliilsanaa amaba diidanaa ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare saacid in lagu qanciyey in xilo la siin doono marka soo ma dhici karto haddii ay taasi dhacdo in xukuumadda ay tiradii loogu talagalay ay kor u kacdo waa dhici kartaa umana arko wax weyn oo dhibaataa inay keenayso waxaan isleeyahay haddii maslaxad loo arko intaa la sameeyo wax dhibaataha ay ummadda soomaaliyeed u keenayso lama arko marka shaqada taallaa waxaa qaban kara dad aada iyo aada u badan runtii haddii marka la keeno wasiiro kale lagu soo biiriyo ama maaragtay wasiiro ku-xigeen lagu soo biiriyo runtii waxay maaragtay sahlaysaa uun shaqadaas la qabanayo laakiin mar kasta waana niyadda ku haynaa dhaqaalaha waddanka waddanku dhaqaalo badan male dhaqaalaha dawladda hadda wuxuu badanaa uu ku xiran yahay dawlado shisheeye oo gacanta hadda maaragtay ku haya lagumana xisaabtami karo dhaqaale wadamo kale gacantooda ku jira inaad dalkaaga ku dhisato saas awgeed tobankan wasiir in laysku qanciya ayaa wanaagsanaan lahayd oo la yidhaahdo dalku maanta uma baahna qabiil qabiil in wax lagu qeybsada wuxuu u baahan yahay dad taya leh oo shaqadaa qaban kara in loo dhiibo annagoo dhanna aan ku aamino waxaan u arkaa dadkaa lasoo xulay hadda inay shaqadaa ka bixi karaan oo ay ila muuqdaan dad aqoontii leh ee kartidii ka muuqato cabdi diirshe waxaa jirta in wasiiro loo dhiibay wasaarado dhowra laysugu daray oo hal wasaarad laga soo saaray marka markaad fiiriso hawsha hadda loo baahan yahay in la qabto iyo hal wasiir oo intaas oo wasaaradood shaqadoodii laysugu geeyey ma kula tahay intaasi ay fududeyn karto in ay golahan wasiirada ay shaqeeyaan sidaad ogsoon tahayba wa wasiirka waxaa laga rabaa inuu maaragtay uu meesha la yimaado aragti siyaasadeed oo qoto dheer oo uu ku hogaamin karo wasaaraddaas loo dhiibay aragtidaas qotada dheerna uu abuuro dadkii shaqadaas fulin lahaa saad ogsoon tahay wasaaradaha badnaantooda dhib ma laha waxa weeye in shaqada loo dhiibo agaasimayaal aqoon leh agaasimayaashaasna ay yihiin kuwa lagu soo xulay kartidooda iyo aqoontooda haddii wasaaradaha loo dhiibay wasiiradaas ay isku dayaan inay wax u dhiibaan dad aqoon leh ay ku soo xulaan kartidooda ilaaliyaanna wixii lagu aaminay oo ummadda ay ilaaliyaan dhaqaalihii loo dhiibay ay ilaaliyaan oo dalka ay horseedaan shaqo hufan runtii waxaan u arkaa inay meel fiican ku dambeynayso cabdi diirshe oo faaqida arrimaha siyaasadda madaxna ka ah urur la yidhaahdo somaali canadian diaspora lines oo ka dhisan waddanka canada oo qadka telefoonka ugu waramayey waryaheena caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington joogta haddaba xubnaha baarlamaanka ayaa horey ugu kala qaybsanaa ansixinta xukuumadda ra-iisul wasaare saacid wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladdii kumeel gaarka ahayd ee u dambeysay xuseen carab ciise ayaa ka hadlaya ansixinta xukuumadda ee maanta cabdulaahi nuur maxamed colomba ayaa ka wareystay qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu ahaa jawiga goobta
runtii wallaahi jawigu waxaa jawi aada iyo aada wanaagsan oo shucuurta maarata baarlamaanka aad bay ukacsanayd oo waxa weeyaan mid un dee ma garanaysaa daba socotay sidii marka horeba dawladda ku timi oad ogeyd oo maaragtay si ama dastuurka lagu ansixiyey ama guddoomiyuhu ku yimi ama madaxweynuhu suu ku yimi saad ogeyd iyo markii dambe oo ra-iisul wasaaraha boqol kiiba boqol lagu ansixiyey marka adigu maaragtay beriyo socota maanta waxay yani sidoo kale laba boqol iyo sagaal iyo toban oo maaragtay lagu ogola saddex ka ka hortimi iyo saddex ay ka aamustay marka waxaad aragtaa maaragtay sidai dadku maaragtay dowladnimada aada iyo aada baahida ay u qabaan waxaad moodaa baarlamaankuna dareenkaasu maaragtay xaq dhowray oo uu ilaaliyey iyo in de waxaa la goostay markaa xukuumaddana fursad la siiyo ay waajibaadkeeda ku gudato mudane xuseen carab ciise xubnaha baarlamaanka soomaalida qaar badan ayaa diidanaa ama ka soo horjeeday in iyadoon lasoo dhammaystirin golaha wasiirada baarlamaanka ay ansixiyaan mowqifkaas maxaa iska beddelay xildhibaanadii sidaa aaminsanaa wallahi horta taasi marka hore waxay ku salaysan tahay maogtahay parliamentariansku waxa wey waxay meesha u joogaan in ra'yadooda muujiyaan oo laga wada munaaqashaado oo dowladdii maogta waa la wada leeyahay marka waxaan waxaan qabaan waa mid u wanaagsan runtii dowladnimada in maaragtay qof kastaba ra'yigiisa la dhegeysto madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyuhuba aad bay maaragtay ula fadhiisteen oo u dhegeysteen dadka ra'yada qaba xukuumaddana maaragtay way way soo bandhigtay runtii waxay aaminsan tahay iyo istraatijiga dhowrka sane ee soo socda iyo xukuumadda isago ekaan doonto sidan ahaan maysa kolle isbedel baa maaragtay dee maaragtay markay dowladda korta weynaata oo xoog yeelataba kolle isbedela waa iman marka waxaad moodana akhirkii in baarlamaanka lagu qanciyey in maaragtay ajendaha iyo istraatijiga tiamkan markii horeba aanu keenay anaku maaragtay tiamkaas in fursad la siiyo bal fikradana la yimaadeen taasaana akhirkii aad moodaa in la qaatay leanna waxa weeya de tagada daga sooma shacabka soomaaliyeed ba iskale oo marba qofku raba u dhiibanaya maantan marka nimanka shacabka soomaaliyeed ay u dhiibteen dowladnimada annagana waxaan dadkii dowladda runtii maaragtay inay timaado aada uga shaqeeyey laakiin waxaad ogaataan in maaragtay in muraaqashad la galo oo laga wada hadlo masiirta ummadda soomaaliyeed iyo sidii loo maamuli lahaa waa shaqada utaalla maaragtay baarlamaanka iyo magarasa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo maratay in laga wada laga wada shaqeeyo waa waa waa maaragtay u wanaagsan dowladnimada dowlad wanaagnimada ku jirta marka in maratay marka laba qof ay soo fadhiistaan wax isfiidiyaan laga dhigo in laga laska soo horjeeda ma aha maaragtay in wax kasta laisku raacaana runtii dan uma aha shacabka soomaaliyeed laakiin group la yidhi waxwaa loo ballan qaaday waxaas waa iska sheeko laakiin in baarlamaanka maalmihii lasoo dhaafay uu kala qaybsanaa maantana cod aqlabiyadla ay ku ansixiyaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare saacid ayaa loo fasirin karaa arrinkaas wallahi runtii horta waxaa lagu fasiri karaa waxaana fasiri kara un nin joogay maanta meesha xildhibaanna ka ah waxa weeyaan waxay ku tusaysaa yani sida ay aada usuqaameen xildhibaanadu ay fursad usiiyeen dowladda iyo dowladnimada iyo shacabka soomaaliyeed runtii inay ka baxaan maaragtay dhibaatada ay kuwada kalsano ku jireen oo maanta aanan kumeelgaar ahayn oo nahay dowlad runa xaqa oo magaraysa dadkeeda u qaban karta in aan dib dambe loo sugin oo la yidhaahdo bal aan dib usoo wada dhisano gacmahays haysana dowladnimadeena iyo qarannimadii taasin ba cadifadaasa maanta joogtay saan kuu sheegana xildhibaanada baarlamaanku waa dad wadaniina waa waa dad baad utahayba dowladda imanka joogtaba markii horeba keenay marka inay saa maanta u vooteeyaan wax anigu layaaba igu leedahay ma jirto laakiin waan ku faraxsanahay inay maaragtay orto dadka qaarkood hadday su-aala qabaan xildhibaana yihiin xaq bay uleeyihiin inay inay mas-uuliinta ay ay su-aalaha weydiiyaan oo ay ka hadlaan o codeeyaan waa wixii loo doortay wax shaqada u qabteen in lagula yaabana ma aha marka waxa weeyaan maanta waxaa loo heliyey maaragtay shacabka soomaaliyeed waxaa loo heliyey dowladnimo iyo qarannimo laakiin shaqadu waa waa naga horeysaa shaqada inteeda badnayd waxaana loo baahanyay marka in shaqa wan- shaqa maarata wada shaqayn wanaagsan ay marka dhex marto ma garanaysaa baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo maarata de hay-adaha intii u shaqeynaya shacabka soomaaliyeed marka runtii maanta in aqlabiyadtaas maaragtay lagu ansixiyo wasiirada ama waxaa diyaar loo yahay in shaqadii la bilaabo loogu ballan qaaday shacabka soomaaliyeed kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga xuseen carab ciise oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu waramayay cabdulaahi nuur maxamed colombo weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha ansixinta xukuumadda cusub ee soomaaliya eh warar waxaa jira ilaa iyo hadda ay dadku iska weydiinayaan waxyaabaha ay xukuumaddan la ansixiyey uga dhigan tahay shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadda madaxweyne saacid maxamuud mascade oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee imaaraadka carabta kula xidhiidhay qoraaga soomaaliyeed bashiir good waxaanu ugu horeynta ka weydiiyey bal arrimaha uu isleeyahay way soo kordhin kartaa ansixintan xukuumadda cusub
waa dhiiranaan wanaagsan wa xukuumaddan horta waxay muujisay waxoogaa ku dhac ah iyadoo markii sidii hore ay u bilaabantay ee lagu doortay madaxweynaha markii la dooranayey intaan la doorin aan ku tilmaamay inay ahayd hal xaaraanihii nirig xalaala ma dhasho oo wixii meesha ka dhacayay iyo musuqmaasuqii iyo isdhicii aan aan meesha ka arkaynay laakiin waxa un muhiima madaxweynuhu kii doonaba ahaadee markii madaxweynihii meesha yimid uu ra-iisul wasaare magacaabay siday wax u dhaceen marka ra-iisul wasaaruhu iyo iyo madaxweynihiisba kudhac bay muujiyeen oo waxay dhiseen dawladdii ugu ugu ya- tiro yarayd oo weliba ay siiyeen boos boos qurux badan oo aan aan hore loo arki jirin gabadh soomaaliyeed marka kudhicii caynka ahaa waxaan ka baqayay inay baarlamanku la fahmi waayaan oo ay garanaysaa iyaguna ay ama iyagoo eegaya qabaa'il ama iyagoo gabadha eegaya dumarka eegaya ay ay diidaan waxyaaba fara badan oo dee waddankeena ka- ku jira ay awgeeda ku diidaan laakiin ogolaanshaha ay ogolaadeen waxay muujinaysaa tallaabo hore oo oo iyadna kudhaca laba saddexaad ah waa gartay ee sideed u aragtaa marka ee dadka naqdinaya ee ku doodaya ee mar haddii ay xukuumaddan tahay mid dib u heshiisiineed ma ahayn in sidaasi loo yareeyo dad baa waxay qabaan in tirada xukuumadda aada loo yareeyey sidaa daraaddeedna ku naqdinaya arrinka maxaad arrintaa ka odhanaysaa waxaynu soo maray kunsal ballaadhood oo hore oo aynu soo waynu soo aragnay waxay tahay reer hebel waxa la siiyo iyo reer hebel waxa la siiyo reer hebel baa qaday halkayna halkayna dhigtay waan ognahay anigu maanta dhab ahaantii aad baan ugu dirsaday xukuumaddaasi inay inay inay tira tiradeedu aada u kooban tahay oo aan jeclaan lahaa weliba in sidaa lagu sii wado waxyaabaha wasiirada ka hooseeya ay noqdaan un agaasimayaasha guud ee magaranaysaa hawsha wadi lahaa marka anigu waxaan naqdiga waxaan u arkaa un halkeenii hore aan ku noqono mid lamid ah waa tahay marka sidaas aad tilmaantay ee horeyna waxaad u aragtay xukuumado ee aada u tiro badan ee maadaama marka adigu qoraallo fara badan aad ka samayso arrimaha soomaaliya aragtidaada iminka sidee kuugu muuqataa waddada ay dowladdan cusub ee cagta saartay Eh, horta dawladdan eh, momentumkii laga rabay ama diir diiranaantii laga rabay waxaan isleeyahay way ka yar daahday oo dib bay uga dhacday waayo adduunku wuu inoo hanweynaa waa lainoo soo gurmaday aad baa lainoogu soo isha inoogu soo jeeday in diir diiranaan intaa ka badan ay muujiyaan oy hore deg si deg dega waxu war marxaladda ho- eh, aan sugaysa iyo hawsha sugaysa aada u weyn ayaa wanaagsanayd sidaa awgeed way ka yar daaheen habase ahaatee tallaabooyinka ilaa hadda ay ku kaceen anigu waxaan u arkaa oo ah ay ugu horeyso taa eh, tirada kooban ee ee wasaaradda wasaaradaha iyo eh, dumarka ha- eh, haweenka soomaaliyeed oo twenty percent siiyeen anigu inkastoo la odhan lahaa b- b- waxay istaahilaan boqolkiiba conton wax ka badan ay dumarka soomaaliyeed istaahilaan oo halkayna soo gaadhsiiyeen baan ognahay haddana maadaama markii ugu horreysay ee gabadh soomaaliyeed laga dhigay wasiir khaarijiye deputy prime minister inagoo aan dafiraynin kaali doorkii ay soo ciyaartay een, eh, edna aadan dhakhtar oo ahayd magarasa somaliland laakiin heer soomaaliyeed ma ahayn marka taasi waxay tilmaamaysaa ictiraaf dhinac marka laga eego la ictiraafay eh, oo recognition ah qiimihii haweenka soomaaliyeed ay ku lahaayeen eh, eh, ummadda soomaaliyeed muddadii burburka lagu jiray iyo soo jiidasho adduunka markaa markaan la eego labadaa tallaabo markaan eego waxaan rabaa in dadka soomaalidu aada ugu diirsadeen ayna tahay mid adduunkana inagu soo joogsanayo waayahay ee beesha caalamku waxa ay ay u qaybsan yihiin kuwa durba bogaadiyey iyo weliba kuwa afkoodu daboolan yahay oon weli ka hadlinin ee dowladdan marka maxaa dowladdan cusub looga baahan yahay inay samayso amaba ay ka fogaato si ay bal u soo jiidato taageerada beesha caalamka gaar ahaan midda maaliyadeed ay aadka ugu baahan tahay dowladdani waxyaaba horta ugu horreysa loo loo baahan yahay waxa weeye dawladdan inay inay sugto amniga waddanka horta ta ugu muhiimsan waxa weeye ee soo jiidan karta investment ee suda- soo jiidan karta maalgelin waxa weeye inay sugto amniga waddanka taasina wuxuu ku imanaya waxa weeye tallaabada ugu horreysa ee ay dawladdaasi isku taxallujisa aniga aragtidayda waxa weeye in la dhiso ciidankii soom- ciidankii soomaaliyeed ciidankii soomaaliyeed tayadiisa iyo tiradiisaba in la dhiso oo ay isku mashquuliso in sida ciidanka soomaaliyeed u hanan lahaa qarannimada dalka gaar ahaan meelaha muuqaalka iyo muraayadda waddanka waa ay kamid tahay madaarada iyo dekedaha ay ciidanka soomaaliyeed kala wareegaan ciidamada ajnabiga ee maanta jooga ta kale waxa weeye inay gacan soo dhaweyn leh iyo siyaasad soo dhaweyn leh oo diran ay kula dhaqato caalamka oo ay ay ka fogaato waxyaabihii hore loogu yaqaanay lagu arki jiray dowladihii soomaalida ahaa in wixii dhibaatee dalkeena ka dhacaba lagu eedeeyo ajnabi oo aynu aragno wixii xumaatee jira inay dhexdeena tahay adduun kalena lasoo magaranaysaa saa gacan looga heli karo waxaa kaloo iyadna waajib ah in sida ugu degdega badan ee dowladdaasi ay ay ku hanan karto qarannimada ummadda ay ay filowgeed qabato oo wadamada ciidamadoodu nala joogaan iminka ay la gasho heshiisyo cusub oo ka duwan kuwii hore kaasi waxauu ahaa qoraaga soomaaliyeed bashuur sheekh cumar good oo khadka telefoonka imaaraadka carabta ugu waramayey maxamuud mascade oo washington jooga halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington